gudoomiyaha gobolka mudug waxaad faahfaahin naga siisaa fatahaadaha ka dhashay maanta roobab ka da-ay gobolka mudug deegaanaha hoos yimaada
adeer waxa weeye gobolka waxaa ka da-ay roob ballaaran oo ilaahay aanu uga mahad celinayno oo inta badan oo aanu ka warqabno roobab fiican ayaa ka da-ay marka meelaha qaarkood gobolkan tuulo la yidhaahdo gosol oo ka tirsan degmada xarfo ayaa waxaa ka dhacay fatahaad tiro badan tuulada tuulo weyn weeyaan oo kedele oo dadka ku nool ilaa lixdan maaragtay qoys ay leeyihiin meeshaas waxa weeyaan waa meel balliya bay ahayd balliga dhinaciisa ayaa dadku deganaa dabeedna roobabkii da-ayey ayaa biyeeyey intaas markii arrintu joogto waxaa kusoo jabay fog ka yimaada maxaan ku rahdaayey waddada dheer ee laamigaa shuunuhu sameeyo birta meesha la yidhaahdo ee nugaal dusheeda ah fog kasoo rogbado dabeedna soo dhex jibaaxa waddo dheer soo mara oo sida tuula jalam iyo maxaan ku rahdaa xaarxaarka iyo buurtille iyo waxaas intuu soo maro ayuu wuxuu tagaa gosol ayadoo roob samayd arladii baa dabeedna gosol baa togaasi kusoo fulmay waa faafay togaasi dabeedna dadkii waxa weeyaan way qaadeen maxaan ku guryihii noocyadoodii oo dhan way qariyeen dabeedna dadkii buur buu fuulay wiil baa ku dhintay bay markii hore ahayd laakiin waxaa naloo sheegay wiilkii isagoo geed haysta oo biyihii geed qabsaday oo kaga haray oo nool in lasoo helay ayaa naloo soo sheegay caawa oo galabta lasoo helay axmed cali salaad gudoomiyaha gobolka mudug roobab mihigaan aad sheegtay inay ka dideen gobolkaasi khasaare baaxadana way geysteen ilaa iyo hadda ma la xidhiidheen cid ka tirsan hay-adaha soonfalka ah ama ka maamul ahaan maxaad qabateen ilaa iyo iminka
ha annagu waxa weeyaan maamul ahaan waxa weeyaan waxaanu waxaanu u diray guddoomiyihii degmada xarfa ayaa aaday oo geli kari waayey kana soo noqday caaway maxaan ku dhahay waxyaabihii loogu talagalay oo agabka ahaana waxa weeyaan waa la gelin kari waayey ankee lug iyo awr waa lagu gelin kari waayey togaasaa rogmanaya marka arrintu waxay aan u ballansannahay berrito dhinaca buurtilo wadda ah in laga galo saas baanu anagu haddii ilaahayda ka dhigo xaaladda iyadoo ay tahay dhinaca kalena hay-adaha samafalka waanu wargelinay way wargashan yihiin berri ayaanu hay-adaha samafalka ee gobolkan ka hawlgala shir leenahay oo berri oo jabco ah ayaanu shir leenahay subaxnimada hore axmed wararka naga soo gaaraya gobolka aad ugaad gudoomiye ka tahay waxay kaloo sheegayaan in dalagii halkaa ku yaalay iyo beerihii ay qaadeen biyahaasi rogmanaya ilaa maanta ilaa caawa iyaga maxaad nooga sheegi kartaa dhinaca beeraleyda waa xiriira mala yeelata gudoomiye
sida runtii dee horta dee arladaas aad hadda aynu ka hadlayno beeruhu kuma badna oo beero rismiya oo ku badani ma jiraan laakiin taggu wuxuu qaaday wax alla iyo wixii kasta guryihii daarihii iyo cashaantii iyo sandaqadihiiba wuu qariyey wixii maxaan ku rahdaay dadka u yaala dadku waa ka carareen oo way ka yaaceen oo waa biyii baa dul fadhiya intoodii badnayd waxaan micno lahayn oo aan aada u buurhayn baa la ii sheegay oo meel buur ah saaraa baa ka fakaday marka beerahaas hadda khasaaraha gaaday weli dhan looma soo sheegin laakiin haddiiba meeshaas tagu maray beer ay ku oolaayeen beeraha wuu qaaday marka saasay noqonaysaa maadaama uu roobka mahigaan ahaa gur uuna soo rogay daadad intaa la-eg axmed cali salaad gudoomiyaha gobolka mudug wararkii ugu dambeeyey caawa maxay sheegayaan marka dadkii ay daadadkii ay qaadeen oo guryahoodii baaxadda intaa la-eg khasaarahu aad ii sheegtay maxaa u dambeeyey caawa ilaa galabta aad kala xidhiidhay deegaankaasi isgaadsiinta le ma ka shaqaysaayo iyadu matelefoon ma kuu gelayaan
ha isgaarsiintu way shaqaynaysay goor dhaweyd waana meeshuna waxa weeyaan guryihii xaynta ahaa oo meesha buurta ahaa ku fakaday oo ayna gaarin biyihii awoodda badnaa meelahaasay dadkii dib ugu urureen iyaga oo ka degay buurtii biyihiina weli way soconayaan maqribkii way soconayeen iyagoo weliba xoogan dadkana waxa weeyaan xaaladiisu hadda wax uun ma garanaysaa khatar ah oo aan dee baahidaa iyo dhibaatadaasi ahayn oo gurmadkii uu ka xayiran yahay waxaan ahayn hadda nalaga soo sheegin insha allah gurmadna dhakhsaarna u gaadhsiin doonaa xaaladdu halkaasay maraysaa
maxaa idiin qorshaysan guddoomiyaha gobolka mudug adag iyo maayarka gaalkacyo ee qolada hay-adaha bal inaad berito wax ka qabataan masiibadan ka dhacday deegaankaasi sababku ay sababeen maxaa idinka qorshaysan oo aad isla meel dhigteen ilaa iyo maanta ilaa caawa maxaad beri shirkina kaga hadlaysaan
sidaad ka warqabtid hay-adaha samafalku marka hore waxbay arkaan waxaas markii ay arkaan bay ka jawaabaan intaa magarata marka iyagu waxa waxyaabaha ay qabtaan waxyaabahan ama hoyga ah oo shiraac ah ama teendada ah hadda awooddu markaad jirto oo gacanta lagu hayo weelasha wax lagu cumo lagu cuno maxaan ku dhahay iyo sidoo kale iyada oo markaas wixii daawooyin ah iyagana lagu talagalo arrimuhu siyaabahaas bay yihiin aroortaa go-aan qaadashada aanu gaaraynaa wax lasii qaadan karo iyo wax la wax eegmada oo marka lasoo eego ay ka dambeynayso xaaladdu oo wax waliba jarajaraacyay ku baxaan dhinaca hay-aduhu sidaasay noqon doonaan wixii ay noqotana dee dib bay kasoo bixi doonaan dhinaca maamul ahaan annaga waxay noqonaysaa inta awoodda iyada inaanu dadka gaadhsiino bal ma garanaysaa wixii markaas dabka la saari lahaa ama dadku ay maratay afka gashan lahaayeen intii awoodda iyada haddii ilaahda ka dhigo dadweynaheena waxaan ugu baaqaynaa shacabka maxaan ku raha puntland cid kasta oo maaragtay awood u leh inay gacan ka geysato inay kasoo qayb gasho oo kusoo tala gasho contributionkaas oo dadkaasi de waa faramaran yihiin wax lala gaaro annaguna itaalka iyaga halkaas ayaanu la tegi doonaa warku intaa weeye gudoomiye ugu dambeyntii dad badan ayaa caawa kaa dhegeysanaya shabakada wararka ciyaag dot com oo ku nool daafaha caalamka oo dhan maxaad iyaga usoo jeedinaysaa ood fariin u diraysaa ugu dambeyntii
waxaan leenahay dadka na dhegaysanayo dhammaantood oo soomaaliyeed oo aniga codkayga dhegaysanaya waxaan leeyahay arrimaha nabadgelyada soomaaliyay gaar ahaan puntland iyo gobolka mudug ee anigu haddaan odaga ka ahay arrimaha nabadgelyada aan xagsano aan ka wada jiro ciidan hadday tahay iyo hadday maamul tahay iyo hadday xukuumad tahayba waxa weeyaan midnimo iyo iskarabsi ayaa lagu gaari karayaa qodobka ammaanka ayaan leeyahay aan culays ka saaro innaguna aan isnabadgelino arrimaha jirana waxa weeyaan oo qaybaha kala duwana oo bulshada rabshooyinka ka dhigana waxa weye taxadar badan ha laga sameeyo wadahadal arrintu wax waliba wadahadal ha ku dhamaadeen baan leenahay arrinta tan hadda biyahan waddanka intiisa badan khayr baa ka dhacay iyo barako iyo roob da-ay oo loo baahnaa ilaah baan uga shukriyeynaa arrinta tanna waxa weeyaan waan u baaqay dadka gacanta inay ka geystaan la rabo waxaana leeyahay aan gacan ka geysano oo caawino walaalaheen haddii guryahoodii biyo qaadeen iyo degaamadoodii iyo agabkii ilaa aan haysanay waxaan leenahay qof kasta oo awoodiisa waxa weyaan inta uu u qaban karo maxaan ku dhahaa ku talagalo faahfaahintiina dib ayay noqonaysaa waayo hadda weli cid u tagtay ma jirto oo biyihiiba go-dowshay sidaa weeyaan adeer axmed cali saalax guddoomiyaha gobolka mudug ayuu ahaa uu rameeyey ciyaag dhoodkum isagoo ku sugan magaalada gaalkacyo guddoomiye aad iyo aada umaas tahay
magacu waa cali salaad weeye waa cali salaad axmed